إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan iro tambihinaynaa kitaabka jalsatun cala rasiik aynu shalay wax ka soo naqlinanay saruuriyada qaarkood ay qoreen kaatibka qoray waa salmaan ibna fahdi alcuuda malaa markii sabku lisaan wuxuu dhacay naasir cumar aan u nisbeeyey yani hadalku waa saynu u sheegnay ayuu ugu yaallaa kitaabkaas asalkiisuna muxaadar u ahaa oo uu tilmaamaya mujaaharadu inay tahay riddo diinta islaamka laga laabanayo riddatun can lislaam ay tahay oo kaasna ilaahay aanu u dembi dhaafay ilaa uu ka toobad keeno mooyaane inaanu ilaahay u dembi dhaafayn taasna waa min baabi ta'alli cala allah oo xadiis saxiixa ku soo arooray nabigu sala allahu alayh wasalam waxa u yihi nin ummadii hore ka mida ayaa wuxuu ahaa mid markaa ku dadaala saacaadka iyo khayrka ayuu ku dadaali jiray nin kale ay saaxiib yihiin baa waxa uu ahaa macaasida ayuu farabadsan jiray aad iyo aad ugu markaa waxaweyan ugu mamana markaasaa maalin kasta wuu ka reebi jira o odhan jiray war waxaan iska daa markaasuu dabeedna markaa odhan jiray waa isaguna idaa idaa buu odhan jiray abu cisa calaya raqiiba yaa laysoo kaa dir inaad ilaaliso miyaa laysoo yaa lagu soo diray inaad i ilaaliso hadallo noocaasu ku odhan jiray maalintii dambuu ninkii xanaaqay siduu ninkani macaasida ugu maman yahay ee ugu neg yahay aan uga tanaasulayn uga tegey markaasi wallahi laa yakfir allahu lifulaan ilaahay baan ku dhaartaye hebel ilaahay uma dembi dhaafayo aakhiro ayaa la soo saara labadii kii daacaadkiiyo khayrka ku dadaalayay ee yidhi wallahi laa yakfir allahu lifulaan iyo kii kale waxa weeye macaasida aadkii aadka ugu mamana markaasuu ilaahay wuxuu yidhahdaa man aladii yata'allaa calaya anlaa akfira lifulaan kii waxa weeye ku dhaaranayay mee inaana hebel u dembi dhaafayn bimacnaa waxa weye macnuhu wuxuu ekaaday dee waxa weeye min baabi iddicaa'i alghayb cilmi alghayb in la sheeganayo waayo ilahay cidda u dembi dhaafayo ciddaan u dembi dhaafaynin dee waa hayb wayaqfiru maa duuna dalika liman yashaa cumuumkaasaa yaalla marka waxa weeye in cilmulghayb la sheeganayo ama in la leeyahay ilaahay ma kari karo dee labada mid bay noqonaysaa mid walibana waxa wey waa aad iyo aad bay u daran markaasuu dabeedna ilaahay kii markaa waxa weeye dunuubta samayn jiray ee macaasida aadka ugu mamanaa wuxuu ku yidhahdaa yani markaa jannada gal baa la yidhahda waa ku dambi dhaafa ayuu ilahay ku yidhahdaa kii kalena wuxuu yidhahdaa yani adigana camalkaagi waa buriyey ee naarta gal baa lagu yidhahdaa naarta gal ayaa lagu yidhahdaa xadiiskaasina waa saxiix riwaayo kaloo muslim oo isagu markaa iyadu mukhtasari waa jirtaa oo hadduu qof yidhaahdo yani waxa weeye wallahi laa yakfir allahu lifulan in waxa weeye ilaahay maalinta qiyama ohanaya man aladi yata'alla calaya an laa akfira lifulan markaasuu odhanaya markii isaga camalkaagi waa buriyey xadiiskaana muslim ba saxiixa kusoo wariyey waa riwaaya mukhtasara calaa kulli xaal yani waxa uu yihi salmaan ibnu fadi cuuda wallahi laa yakfir allahu lahu abada ila an yatuuba ilahay baan ku dhaartaya kaas mujaaharada sameeyey ilahay uma dembi dhaafayo inuu ka toobad keeno mooyaane haddaanu ka toobad keenin ilaahay uma dembi dhaafayu walle ku maray waxaan ku yaallaa jalsatun cala rasiil amaa saaxiibkii oo naasir alcumar hadal isaga qudhiisu markaysagaa baabkaasoo kale uu ku dandanaynayo yacni istixlaalka macaasida inay markaa mujaaharada noqon karto ayaa laga fahmayaa kitaabkiisa atawxiidu awalan calaa kulli xaal yacni markaa dalaalaadka yacni baabkaas marka ay ku lumeen shabaabka qaarkood saas iyada ah ayay markaa u badan yihiin ayay u badan yihiin markaa saas aaweed waa in aad iyo aad yani loo taxadara waxaynu joognay famaa daama dambu mastuuran famusiibatuhu calى saaxibihi khaasa waxa uhi sheekh اislaam raximah اllah famaa daama dambu yani inta uu dembigu marka uu yahay mastuuran mid qarsoon marka uu yahay أي فمدة دوام الذنب محصورا فمصيبته على صاحبه خاصة musiibadiisa iyo dhibaatadiisu qofka markaa geystay bay gaar ahaan u saaran tahay oo ay ku gaar tahay faidaa adhara hadduu qofku muujiyo walam yunkar aan la inkirin kana dararuhu caaman dhibaatadiisu waxay noqonaysaa mid waxa weeye caam ah oo guud bay noqonaysaa fakayfa ida kana fi ظuhuurihi taxriiku gayrihi ilayh siduu arrinku noqonaya ida kaana fii ظuhuurihi haddii muuqashadiisa uu ku sugan yahay taxriiku غayrihi yani cid kale inuu ku dhaqdhaqaajinayo ilayhi xumaantaas munkarkaas oo haddii xumaantii la muujiyo aan la inkirin waxay noqonaysaa in markaa dadkii lagu loogu baaqayo oo kale oo dadkii lagu baraarujinayo oo xumaantii la tusayo oo loo horseedayo noocaasay noqonaysaa ولهذا أنكر الإمام أحمد وغيره أشكال الشعر الغزلي الرقيق نسخة وحين قرن أشكال لكن وحمسلة إيا صاف إنه هي إنشاد سيدا هذا الكلام كلا وشيخ وشاغي مجموع فتاواها موضع كلا ومجلد كأفرية صبناد أفر بطلية شنية اللحدن أي مسألة لفتة لكو شاغل إن الإمام أحمد يغيتي أي كراهيتين إنشاد الشعر الغزل الرقيق marka sawaabku waa sida marka waxa yani mujalladka kale ku sugan inay inshaa tahay walihada sidaas daraaddeed baa ankara imaamu axmedu imaam axmed u inkiray oo diiday iyo wagayruhu iyo cidda isaga ka soo hadhay imaamiyaalka kale ahaatay inshaada shicri gabayga marka waxa weye in la geeraaro ama la tiriyo shicirkaasoo alghazaliyi kii hazalka loo nisbeeyey ah hazal waxaa la yidhaahdaa waxa weeye waa gabayga ku saabsan haweenka yani kaasaa waxaa la yidhahdaa alghazal yani waxa weeye zaadu ama caynu lkalima waa muxarak marka gabayga haweenka iyo yani galmadooda iyo waxyaalaha ku saabsan kaasaa waxaa la yidhaahdaa hazal marka waxa uu karaahiyaystay waxa uu inkiray oo diiday imaam axmed ibnu xambal iyo a'immada kalaba inshaada shicri gabayga marka in la tiriyo ama la geeraaro lagu geeraaro ama la tiriyo gabaygaasoo alghazaliyi kii waxa weeye haweenka ka warramayey kawarranka uu haweenka ka warramaayo ku saabsanaa ee loo nisbeeyey ee alraqiiqi markaa jilicsan yani jilicsan waxaa looga jeedaa yani yani inuu markaa qofka shucuurkiisa iyo dareenkiisa inuu kicinayo yani kaasaa laga tilmaamaya oo qofku hadduu haweenka markaa si guud uga warramayo yani waxa weeye aanu yani mid markaa qof mucayana gabadh mucayana aanu markaysa waxa ka warramayn gabadha markaa saaya saaya saasa ay sifadeedu tahay markaa doonta oo gabadh mucayana marka aynay ahayn culamada qaar baa waxay yidhahdeen laa ba'as gabayna markaa u arrinku yahay waayo waqtiga guud yani shucuurka aada uma kicinayo si aan hoosna loogu gondadegin hoosna aan loogu gondadegin yani waxa weeye yani dhibi kuma sugna oo in marka waxa weeye la yidhaahdo مثلا آه على سبيل المثال يعني مركا هدي دوبا ويسا هنا والراحة كادمانا يعني أشعارك نوعة وكلاة وبمعنى أوصافك تلمامية بلوشيسك لما تقول سبيل ديرك قاركي يعني أوش يعني وصف عامة يسكتا كنت فنوعة وكلاة وحي علماء قاركود يلاهدون فقد مصر ويا قرآن كوي يلاهي وفي لغوث السيئي سور العين أوصافك ونفسنا إليهين ولا ينصر المنى marka waxa weeye calaa kulli xaal raqiiqa kaasi uga jeeda in waxa weeye yani gabay shucuurkii aada u kicin kara inuu markaa u yahay oo yani hamad iyo wax sababi kara lianla tataxaraka nufuusu ila alfawaaxish maxay u inkireen u diideen si aynay nafuhu ugu dhaqdhaqaaqin bimacnaa aynay ugu kicin xagga marka waxa weeye xumaanta oo haddii waxa weeye markaa shabaabkii iyo dhalinyaradii markaa shucuurkooda markaa yani la kiciyo waxaad suurtoobi kartaa inuu markaa is yidhaahdo dee xaggaad markaa waxaasoo kale ka gaadhaan marka taasuu tilmaamay waxaanu markaa yidhaahdaa ibnu taymiya majmuuc fataawaha waxa uu ku tilmaamaa nafaha bini aadamka marba wixii looga warramo inay waxa weeye u hilowdo oo ay xaggeeda yani markaas jeclaysato masalan haddii markaa looga warramo xajka iyo manaasigta iyo xaggaasoo kale amaba u arko saaxiibadiiyo xajkii qabanaya yani qofka naftiisa waxay ku kacaysaa yani ama dareen iyo markaa hilow wuxuu gelayaa war sida xajka u gaadha yani waktiyada markaa xajkii ay jiraan haddii waxa weeye markaa sheekada noocaasi qofka dhegihiisa kusoo duuduusho yani waxaa markaa naftiisii ku beermaya kalgacayl ku saabsan war sid xajka u gaadha aadu sida xajka amaba markaa shaashaadka qaarkood haddaad soo marto iyagoo markaa waxa weeye dadkiio dawaafayo oo fara badan oo cimid oo markiisa markaa sidaa kacbadii ugu wareegaya inuu markaa waxa weye qofkii aad iyo aad kalgacayl u qaado u yidhaahdo allayaa ku dhex geeya asiyaa ugu wareegsiya haddii markaa nafta looga warramo oo looga sheekeeyo yani waxyaalaha ku saabsan marka waxa yani galmada iyo haweenka iyo waxyaalaha noocaasa ku saabsan wuxuu is odhanayaa war xageed ka gaadhaan naftiibaa markaysa waxa kacaysa marka nafta marba waxa looga sheekeeyo ayay markaa ku kacdaa ayay markaa ku kacdaa haddii marka xoolaha iyo tijaarada iyo beecmushta marka halkaa la istaabanayo looga sheekeeyo waxaa laga yaaba inay se war xaggaad lacag taabataa lacag xaggaad ka gaadhaa aad marka waxa weeye shaqaysatid oo markaysaga faa'iidadaas oo kale marka aad guratid oo aad heshid marka naftan kolba waxa looga sheekeeyo ayay xaggeeda markaa u kacdaa oo ku dhaqdhaqaaqdaa oo hilowgeedu markaa u bataa saas aawadeed haddii bidcada looga sheekeeyo lafteeda yani bidcadii waxa weye saasoo kale naftii waxaa dhici karta inay waxa weeye yani markaa hilow u qabto saas aawadeed culamada markaa yani ahlucilmiga qaarkood waxay tilmaameen haddii bidcadu ay tahay midaan daahir ahayn oo aan markaysa markaa yani dhibaatadeedu markaysaga aynay markaa yani mid yani markaa olole wado oo markaysaga faafayso oo dadkii loogu yeedhayo oo lagu baraarugsan yahay oo yani marka aad loo nashrinayo haddaynay ahayn ee bidcadi bidcadu iska tahay mid iska khafiyo maqmuuc ah oo yani markaysaga ka mubtadacay meelihiisa isagu iskaga wardiyaya ama iskaga yani wixiisa hoos isaga wata laakiin cidna aan ugu yeedhayn dadkana daahir aynay ku ahayn ahlucilmiga qaarkood waxay dhahaen xaaladaasoo kale bidcada in la radiyaa yani waxa weye ma fiicna waxaa marka waxa weeye dilisa la dilo ugu filan in laga aamuso waayo haddii markaysa xaaladda noocaasa iyadoo markaa iyaduba ay liidato oo ay qabsoon tahay oo aan marka waxa weeye wax markaa yani dacwoa iyo ololaa aynay wadin haddii marka xaaladda noocaasa la radiyo waxaa ka dhalan kartaa inay markaa xamaasadii wax la midig galaan sidaas aawadeed nafo badan inay u sababto markaysa markaa inay tidhahdaan bal waxan ama ka gungaad ama waxan markaa soo ogow la radinayay wax lamid a marka waxaaba laga yaaba min baabi tanbihi inay noqoto baraarujinaad ku baraarujinayso marka bidcadu hadday tahay maqmuuca khafiya hadday tahay oo waxa weeye aan marka yani daahir ahayn oo aan marka waxa weeye yani khaamil iska ah oo aan la dareensanayn xaaladda noocaas ah in laga markaa aamuso ayaa imaanto iyo dilisaan ugu filan bay yidhahdeen dilis la dilo taasaa ugu filan ba ahlucilmiga qaarkood yidhahdaan masalada noocaasay uga tilmaamay taasna waxaad ka dareemi kartaa salafka qaarkood inay waxa weeye waktiyada qaar iskaga jeesan jireen ay odhan jireen yani ma arudu calayhim bishayin ablaga min asukuut waxaan ku radinayo ka xeel dheeraansha badani ma jiraan inaan ka aamuso bimacnaa aamuskaan ka aamusayaa waxay tahay yani raddi aad u xeel dheeraansho badan yani saas yadaa ayay tahay waata markaa bacdu salaf ay markaa yidhahdeen walihaada umira man ibtuliya bilcishqi an yacifa wayaktuma sidaas aawadeed baa waxaa la amray man ibtuliya kii lagu imtixaanay bilcishqi caashiq lagu imtixaanay an yacifa inuu dhowrsoonaado wayaktuma uu qariyo oo fayakuuna uu noqdo xiinaidin goortaas ama fayakuunu xiinaidin goortaas wuxuu noqonayaa ay fahuwa yakuunuun markaa macnuu noqda goortaas wuxuu noqonayaa miman qaala allahu fiihi cidda uu ilaahay yani markaa shanigooda ka yidhi inahu man yattaqi wayasbir faina allaha laa yudiicu ajra almuxsiniin man ytaqi ku kastoo cabsooda wayaqdir sabra faina allaha ilaahay laa yudiicu ma luminaayo ajra almuxsiniina kuwa samafalay ajarkooda habaabin maayo lumin maayo wallahu aclamu ilaahay baa u aqoon badan masaladan ku saabsan yani caashaqa waxaa kusoo arooray xadiis tilmaamaya man cashiqa facafa wakatama wasabra wamaata maata shahiida ku kastoo yani caashaqa oo caashiq caashaqii markaa qariya oo dhowrsoonaadaan markaa xumaan samaynin oo sabro adkaysta hadduu markaa sidaa ku dhinto waxa lasoo wuxuu dhintaa isagoo markaa shahiida ayuu dhintaa isagoo shahiida ayuu dhintaa laakin xadiiska noocaasa culamadu waxay yidhahdeen waa xadiis munkar ama batil ah saas aawadeed ayaa markaa yaxya bnu maciin oo aimada markaa waaweyn ee markaa xadiidka jarxiga iyo tacdiilka looga dambeeyo ka mid a waxa uu yihi haddaan markaa faras iyo waran haysan lahaa waxaan kula dagaalami lahaa ninka la yidhaahdo suwayd ibnu saciid xadiidka munkarkaee baatilkaa warinta uu soo warinaayo ee uu dadka u sheegayo daraaddeed ayaan kula dagaalami lahaa laakiin waran iyo faras baanan haynin marka xadiidkaasi waa munkar baila lakin sheiku islaam ibnu taymiya waxau yidhahdaa markuu butlaankiisa caddeeyo mawdic kale waxa markaa yani macnaha uu sheegayo qur'aanka iyo xadiidka ayaa markaa laga qaadan karaa markaasuu aayaddan soo aroorinaya inahu man yataqi wayasbir faina allaha laa yudiicu ajra almuxsiniin mujaladka afariya tobnaad buu markaa ku sheegaa mawdicii hore aynu markaa aynu sheegaynay ashkaalna inuu ku saxay oo inshaade uu ku yidhi halkaas ayuu marka waxa ku tilmaama hadal dheer bu ku odhanaya calaa kuli xaal khulaasada marka waxa weyan hadda qadarka dambe uu inagu tilmaamaya waxay tahay waxa kala duwan xumaantu inay muuqato oo daahir tahay iyo inay khafi tahay oo qarsoon tahay hadday qarsoon tahay oo khafi tahay yani qofkaad samaynaya ayuunbay dhibaysaa oo isagay ku gaar tahay haddii la taalacdo la ogaado inuu xumaan hoos u sameeyeyna yani waa in loo naseexeeyo sidaa uu hoos ugu sameeyey hoos loogu naseexeeyo laakin haddii marka waxaweye dembigii ama xumaantii ama bidca ha ahaato ama macsi kaleba ha ahaatee ay muuqato oo dadkii ay marka waxaweye ogaadaan si calaniya arrinka noocaasi u dhaco waxa weeye haddii aan markaa la inkirinoo si calana loo inkirinoo muuqata yani dadkii bay dhibaysaa waayo caamo fara badan iyo dad fara badan waxay u qaadanayaan waxaas inay tahay wax banaan ama wax diinta kamida inay tahay ayay u qaadanayaan shaygii xumaana ee waxa weeye markaa loo sameeyo si caam ah loo sameeyo ee calani ah oo muuqata loo sameeya waa ka duwan tahay shaygii si khafi oo qarsoon loo sameeyo waa ka duwan tahay saas aawadeed inkaarka la inkirayaa siduu markaa dibba inooga inooga inooga keeni doono sheekhu waxa uu noqonayaa in si calaniya loo inkiro si calana oo muuqato in loo inkiro dadka qaarkood baa waxay odhanayaan waxyaalaha qaarkood oo munkaraada ama bidaca oo si calaniya u dhacay yani maxaa si calana loogu inkirayaa oo u muuqata si daahiroo muuqato yanay saasi fadeexadayn ahayd maxaa loogu tegi waayey oo cidday ka dhacday loogu naseexayn waayo taas jawaabteedu waxay tahay hadduu si khafiyo qarsoon u samayn lahaa sawaabku sidaad sheegaysa waa ahayd in hoos loogu naseexeeyo laakiin si muuqatoo shaac baxday haddii loo sameeyo xaaladda noocaas ah waxa weeye in si khafiya loogu naseexeeyo yani waxa weeye saaiq ma aha munkarkiina ma zuulinayso waayo caamadii iyo dadkii markaa guud bay dhibaysaa dadkii guud ayay markaa dhibaysaa dararkeedu waa caam waa caam weeyaan allahuma ilaa in looga jeedo mooyaane yani marka isagu ha saxo oo waxa weeye marka haddaad marka yani laga rajo qabo marka loo sheego inuu waxa weye odhanayo jazaka allahu khayran dabeedna marka isagu si calana arrinkii isu radinayo oo uu leeyahay arrinka noocaasi waxay ahayd arrin khalada oo waxa weye waan ku khaldanaa wardadow ha ku kedsoomina waxa weeye oo isagii markaa isradinayo oo si calana uu radinayo haddii taa laga rajo qabo waxa weeye saaiq waa noqon kartaa laakiin haddaan taana loo filaynin inuu samaynayo waajibku waxay tahay in markaa si calana loo radiyo mas-uuliyadii iyo markaysa waaa markaa inkaarkii layna amrayna yani lagagama baxayo yani markaa wujuubka noocaasi yani markaa laguma gudanayo oo dumadii markaysaga kuma beri noqonayso qofka dimadiisii allahuma ilaa markaysaga mooyaane si carana in loo radiyo wa ilaa markaysaga munkarkii lama qayirinoo dadka nafahoodii lagama bedelin dad fara badan baa uqaatay weliba haddii markaa dadka sameeyey ay yihiin dad waxa weeye markaa dee lagu qaano yani cilmiga iyo inay alqaan ku leeyihiin oo waxa weeye markaa ama wadaado ama dalabatulcilmi markaa loo nisbaynayo yani xaalada noocaasa ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahen xataa macaasida ka dhacda ayaa waxay gelayaan baab lbidac waa masala daqiiqa ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen sida waxa weeye marka abu shama kitaabkiisa marka albaacis yani marka waxa weeye calaa inkaar alxawaadis kitaabkiisa la yidhaahdo waxa u ahaa min culamaai qarni saadis culamadii qarnigii lixaad buu kamid ahaa yani sideed qarni wax ka badan baa waktigiisii laga joogaa sideed boqol oo sano wakti ka badan ayaa laga joogaa waktigiisi waxa uu ku tilmaamayaa macsida ka dhacda dadka marka ahlucilmigaa ka dhacda caamadu maadaama ay u qaadanayso wax diinta ku banaan ama diinta kamida waxay gudagelaysaa macsi caadiya maahae baabulbidca ay gelaysaa baabulbidco ayay gelaysaayo macsidoodii baa bidco noqonaysaa yani saasuu tilmaamaya abu shama yani waxa wey ku tilmaamaya kitaabkiisaas albaacis ala inkaar lbidac marka waxa weeye yani waajibku waxay tahay si calana in loo inkiro si muuqata oo daahira yani in loo inkiro oo waxaa loo bedelay noqonaysa haddii kale munkarkii lama bedelo man ra'a minkum munkaran falyuayirhu biyadi fain lam yastaic fabilisaani fain lam yastaic fabiqalbi wadalika adcafu liimaan haddii kale munkarkii lama bedelino dee dadka nafahoodii qaar baa marka waxa weeye uqaatay inuu banaan yahay amaba ishkaal ka galeeno aan kala garanayn miyu maxalaalba maxaaraanba marka tabyiin buu keensanaya arrinka si daahira yani in loo marka waxa weeye yani loogu caddeeyo dadkii oo waxa weeye loo loogu bayaamiyo arrinka noocaas inuu yahay arrin khalaf bal hadda sheeka ayaynu gaari doonaa hadal hadalkaa halkuu ku sheegayo yani wajaba alinkaaru calayhi calaaniyatan in sha allah wa qala raximah llah yani waxa u yihi ibnu taymiya ilahay ha u naxariistee waa jumladani waxa weeyaan waa khabariyatun lafdan inshaaiyatun macnan inshaa'iyatun macnan lafdigeedu waa khabar laakin macnahay udhacaysaa waa insha ama waa ducaa waa alab ducaduna waa nooc dalaba wey wa ama taariku salaati salaada kaka tegay miya wa naxwuhu iyo waxyaalaha la midkaa oo min almudhiriina kuwa muujistay kamida libidcatin bidca muujistay aw fujuurin ama xumaan macsiya muujistay fa xukmu lmuslimi muslimka xukunkiisu yatanawwacu waa kala duwanaanaya kama tanawaca alxukmu sidii xukumku u kala duwanaaday fii xaqi rasuuli ilahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahi sala allahu aleyh wasalam xaqiisa ama nisbadiisa u kala duwanaaday xukumkiisu fii xaqi makata wa fi lmadiina yani markaa nisbada markaa maka markuu maka kusugnaa iyo markuu madiine kusugnaa xukumkiisu waa kala duwanaa oo mar waxa weye gaalada inuu la jihaado la dagaalamo baa waajib ku ahayd oo markuu madiine joogay awood heray marna waxa weeye gaalada inuu la jihaado oo la dagaalamo xujada iyo daliilka inuu kula jihaado mooyaane gacan inuu kula dagaalamo yani markaa uma banaanayn waatuu ilahay oo yihi alam tara ila ladina qiila lahum kufu aydiyakum aqimu salaata waatu zaka marka waxaa laynoo sheegay in waxa weeye markay maka joogeen rasuulka sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadiisu de waxay ahaayeen afraad yar marka maxaa lagu yihi midhadh bay ahaayeen bulsho badan oo yani gaalaana waa ku dhex noolaayeen waxaa lagu yihi gacmihiina laabta oo gaalada marka waxaan la dagaalamina salaadana ooga zakadana bixiya yani zakada nisaabada leh ee la odhanayo xoolaha markaa intaasoo nooc baa saka goysa xooluhu markuu saka goys yihiinna qadarka intaasaa ka baxaysa sakada noocaasa madiinaha lagu faral yeelay lakin wa marka halkan la yihi alam tara ila ladina qiila lahum kufu aydiyakum aqimu salaata waatu zaka zakadaha aayadda lagu amrayo ila makay kusoo degtay muxuu yahay waxa uu yahay bay culamadu yidhahdeen cumuuman xoolaha inay wax ka bixiyaan aan muqadar ahayn inay ka bixiyaan baa waajib ku ahayd inay wuxuun xoolahooda ka bixiyaan ay bakayltinimada iskaga ilaalinayaan naftoodana ku nadiifinayaan laakiin sakada nisaabada leh ee muqadarka iyadoo waxaa lagu faral yeelay madiina ayaa lagu faral yeelay madiina ayaa lagu faral yeelay marka de waxaa la amray nabiga sal allahu alayh wasalam iyo saxaabadiisuba inay gacmaha laabtaan baa la amray marka maka markay joogeen xukun bay ka lahaayeen xagga marka waxa weeye yani dagaalka iyo jihaadka gacanta inuu mamnuuc yahay ah markay madiino joogeenna waa loo sharciyey marka siduu taasi u kala duwanaatay ayaa xukunka muslimku uu ka yeelayo ka qaadanayo ciddii bidco muujisatay ama markaa macaasi iyo xumaan muujisatay uu u kala duwanaanaya falaysa xukmu lqaadiri cala tacdiirihim bilhijrati xukma alcaajizi ma ahaanin xukmu lqaadiri ka kari karaaya xukunkiisa cala tacdiirihim inuu ku ciqaabo bilhijrati hijra uu ku ciqaabo inuu ka haajiro ka dheeraado uu ku ciqaabo ka kari karaya ma aha xukunkiisu xukma alcaajizi ay xukman ka xukmi alcaajizi xukum lamida xukunkii kii aan awoodi karaynin oo aan taas marka waxa weeye awoodaynin lama xukum aha walaa hijratu man yuxtaaju ila mujaalasatihim man laa yuxtaaju ilay walaa hijratu man laa yuxtaaju ila mujaalasatihim kahijrati kahijrati lmuxtaaji mana aha hijrada kii aan loo baahnayn in lala fadhiisto sida markaa hijrada laga haajirayo laga dheeraanayo kii loo baahan yahay yani labadaasna isku xukun maahay waa kala duwan yihiin marka masaladu maadaama ay kala xukun duwan tahay waa in xukunka saa loo kala qaadaa sidaa waa in loo kala qaada waayo waajib kastoo sharciga wuxuu ku xidhan yahay qudro iyo istitaaca qudrada iyo istiaacaduna wa inaga nidhi ahlucilmigu daabit bay u sheegeen yani marka waxa way daabit ay ku xadaynayaan ayay u sheegeen qudrada iyo istiaacada daabitkaasi waxa uu yahay yani markaa dam shay kasta shay kasta oo samaynta la sameeyo ay ka dhalanayso dhibaato ka badan maslaxada ku jirta waxaa la odhanaya waa kayru mustatic baa si tahay oo ma keri karaysa shaygii inaad waxa weeye isku kalifto waad awoodi kartaa laakiin yani waxa weeye haddii aad markaa isku daydo dhib badan baa markaa ka imanaysa dhibaato ka badan baa ka imanaysa xaaladda noocaasa waxa la ohanaya mustaiic ma tihido ma kari karaysid baa la ohanaya mustaiic ma tihido ma kari karaysid ayaa la ohanaya daabitkaasay culamadu dhigaan siduu sheikh lislaam ibnu taymiyaba majmuuc fataawa uu ku sheegay oo masalada noocaasa ku tilmaamay mujaladka sideedaad iyo yani mujaladaad kale qaarkood ba waa ku sheegay masaladaas marka waxa daabitkaas ayaa markaa la eegaya wakadalik marka ibn abilciz alxanafi waxa uu ku sheegay kitaabka marka mujaladkiimaan soo qaadin naqligu ku yaalay hadalka ibnu taymiya uu ku yaalay marka waxa weeye culamadu yani waxa wey daabitka noocaasay u sheegeen ibn abilciz xanafina waxa uu ku sheegay kitaabkiisa la yidhahdo yani sharf alcaqiidati asaxaawiya ayuu ku sheegay marka waxa weye waa in la ogaadaa tafsiilka marka leeyahay masaladaas ciddii awoodi kartaa saasay yeelaysaa dee maaha qofku inuu iska odhanaya anigu awoodi karaa faraha dhaqdhaqaajin karaa ama waxa waa isku markaa waxa isku miidaamin karaa dee hadda marka ismiidaaminta shayga la isku miidaamiyo iyo dee in la awoodo farqa udhaxayn karaa oo haddii waxa weeye intaad isku miidaamiso dhibaato ka badani ay ka dhalanayso waxaa la odhanayaa dee waxaanad mustaiic ku ahayn baad la timi hore waynu uga usoo sharaxnay masaladaas laakiin naqliga maynaan akrin waxaynu sheegnay culamadu markay ka warramayaan man ra'a minkum munkaran falyuayiru biyadih waan filaya inuu sheegnay man ra'a minkum munkaran falyuayiru biyadih fain lam yastaطic fabilisanih fain lam yastaطic fabiqalbih wadalika adcafu liman istitaacadan markaa xumaanta la bedelaayo la inkirayo loo shardiyey maxay tahay waa inaan darar iyo dhibaato ka badani aanu ka dhalanayn taas wey dhibaato ka badani waa inayna ka dhalanayn baa looga jeeda oo haddii waxa weeye gacan inaad ku bedesha ay suurtoobi karto laakiin ay dhibaato ka fara badani ka imanayso waxaa la odhanayaa mustaiic matiid waxaa laga yaabaa inuu qofku yidhaahdo anigu waxa weeye dee munkarkan waa bedeli karaa oo ninkan waxa weeye ilaah iyo rasuulka caayaya dee intaan qori soo qaatan sidaa ugu tirin karaa laakiin aad ku tirin kari aad ku tirin kartide maxaa ka dhalanaya de waxaa ka imanaya waxaa ka imanaya dhibaato ka badan arrinka waxa weeye markaa qabyaalad baa soo baxaysa yani waxa weeye fitna meeshii ka imanaysa mafsado ka badan baa ka dhalanaysa waxa weeye ninkaa diinta iyo ilaahay iyo malaa'igta caayaya haddii xaakim yani xukum islaam wax ku xukumaya uu jiro waxa waajibku ahaa dee in waxa weeye marka isagu xagka ka jaro oo markaa xabdu ridda hadduu ka soo noqon waayo o ka tooba keeni waayo inuu ku- ka- isagu ka jaro ayaa waajib ku ahaa laakiin maadaama markaa xaakim marka xukumkii hadda ka fulinaya aanu jirin yani qof keliya marka arrinkaasi kuma tallaabsan karo yani tasaruf fardiya oo qof ku kaco arrinka noocaasa markaa laguma samayn karo Ah, yani ahlu cilmigu marka waxa saas yadaa ayay markaa tilmaameen tafsiilkaas ayaana mas'alada yani markaa ku sugan Ah, wakadalik haddaynu markaa eegno yani markay culammadu yidhaahdaan qofku hadduu awoodi kari waayo inuu inuu waxa weeye markaa biyihii ku maydho xagga gabayso xaaladda noocaas hadduu awoodi kari waayo waxay culamadu yidhahdeen waxaa soo gelaya in waxa weeye shaygii waaba markaa dhici kartaa inuu sameeyo laakiin waxaa ka dhalanaya markaa xanuun hayaa inuu kusii siyaado kusii kordho xanuunkiibaa ku kordhayo ku siyaadaya ama waxa weeye oo nabarkii waxa weye waa ku caabuqaya ama waxaa ka imanaysa in waxa weeye markaa waktigii uu xanuun ka bogsan lahaa inuu dib usii dhaco taasoo kale ayaa ka dhalanaysa waxaa la odhanaya xaaladda noocaasa mustatiic kuma tihid baa la odhanaya oo ma keri karaysid ayaa la odhanaya yani tafsiilka caynkaasay ahlu cilmigu yani sheegeen oo mas'alada marka ay ka tilmaameen waxa uu yihi sheekhu wاlأصl ana hijraة الfujaari nawcaan asalku waxa weeyaan hijrada dadka xunxun laga dheeraanayaa waa laba nooc hijraة tarkin wa hijraة tacjiirin hijro ka tegitaan ah xumaantii laga tegayo wa hijraة tacjiirin iyo hijro yani markaa edbin ah ama ciqaabis ah ama alأulى faqad dala عalayha qawluhu tacaalى ta hore miyaa waxa ku tusiyey iyada qawluhu tacaalى hadalkiisu ilaahay uu yihi wahjurhum hajran jamiila wahjurhum ka dheerow hajran yani dheeraansho oo jamiilan wanaagsan yani ka dheerow وqwlه وqad نزل عlaykum fi اlkitaabi an ida samictum aayaati اllahi yukfaru biha ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره وقد نزل عليكم waxa uu korkiina ilaahay ku soo dejiyey nazla markay shadan tahay de waxay noqonaysaa in la tacdisiyey oo la gudbiyey waa tacdiya bitadciif baa la yidhahda shadista la shaday baa lagu gudbiyey marka de waxay u baahanaysaa yani in waxa weeye la yidhaahdo waa ku soo dejiyey marka nazla iyo nuzila oo qiraataan sabciyatan in la yidhahdo nuzila waa laydinku soo dejiyey iyo in la yidhahdo nazla waa idinku soo dejiyey waa laba qiraaco labaduba sabci ah waqad nazla calaykum xaqiiqo ilaahay wuxuu idinku soo rogay korkiina fi lkitaabi kitaabka gudihiisa an idaa samictum haddaad maqashaan aayaati illahi aayadaha ilahay yukfaru biha xaal aayadaha ilahay laga kufrinaayo wayustahzau biha iyo xaal lagu dheeldheelaayo fala taqcuduu macahum hala fadhiisanina la jirkooda xataa yaquuduu ilaa ay ka dabaalanayaan ay ka dhex gelayaan fii xadiisin gayri yani warankaas ahayn ilaa ay ka dhex gelayaan warankaa ahayn ilaa ay ka dhex gelayaan ay ka dabaalanayaan hala fadhiisanina laakiin war kale hadday galaan bimacnaa inaad la fadhiisataan mamnuuc maaha laga fahmaya mamnuuc ma aha xaaladda aynay macsida samaynaynin yani waxa weeye inaad la fadhiisataan mamnuuc ma aha saasaa laga fahmaya marka taasi waxay tahay calaa kulli xaal mawdici xumaanta lagu sameynaya maadaama laga ka dheeraadayo ciddii samaynaysay marka ay samaynayaan waxay tahay waa hajru tarkin wey wa min hada albaabi hijrat lmuslimi min daari lxarb yani baabkaasay kamid tahay ama noocaas hijrat lmuslimi qofka muslimka inuu ka dheeraado min daari lxarbi oo ka haajiro daarta marka waxa weyaan yani daarulxarbiga la yidhahdo waa daarulkufri weliba xarbi u raacay oo waxa degan gaalo yani muslimiinta la dagaalamaysa ayaa degan yani markaa gaalo muslimiinta la dagaalamaysa ayaa degan marka daaru kufri iyo daaru xarb waxa udhexeeya cumuum iyo khusuus yani daar kastoo xarbi waa kufrina waa tahay lakin daar kastoo kufri iyo xarbina ma aha ee qaarna waa yihiin kufri iyo xarbi baa isu raacay qaarna waxa weeye ismay raacin falmaqsudu bi hada taas waxaa looga jeedaa an yahjura almuslimu muslimku inuu ka haajiro o ka dheeraado asayi-aati xumaanaha wayahjura uu ka haajiro qorana asuu-i saaxibada markaa xunxun aladiina kuwaasoo taduruhu suxbatuhum ay waxyeelayso yani saaxiibtinimadoodu ay waxyeelayso oo ay dhibayso ila lixaajatin yani inuu uga dheeraado si kaleo dhan yani dani inay keensato mooyaane aw maslaxati raajixatin ama maslaxo miisaan badan inay ku sugan tahay mooyaane si kaleo dhan inuu uga dheeraado lakin haddii waxa weeye maslaxa raajixa ay ku jirto inaanu ka dheeraan xaaladaas iyadu wuxuu tilmaamayaa sheiku inay mustasnan tahay oo laga reebayo ila lxaajatin aw maslaxati raajixa wa ama hajru tacziir hajriga ama dheeraanshaha ciqaabta ahi fa mislu hajri nabiy sala allahu alayh wasalam waasxaabih waa sida markaa dheeraanshaha nebigu sala allahu alayh wasalam uu ka dheeraaday wa asxaabihi iyo asxaabtiisu ay ka dheeraadeen ahalaaata saddexdii aladiina kuwaasoo khullifuu la dibdhigay arrinkoodii baa laga dibdhigay dadkii kale wa hajru cumara iyo cumar markaa hajrigiisii iyo wlmuslimiina muslimiintuba markaa hajrigoodii ay ka dheeraadeen lisabiqin sabiq ay ka dheeraadeen waa sabiq ibnu cusli waa soo maray fa hada min nawci lcuquubaat taasi waxay kamid tahay noocyada yani ciqaabtay kamid tahay oo waa ciqaabis baa looga jeedaa fa ida kaana yaxsulu bi hada hajri faida kaana yaxsulu hadduu markaa ku xasilayo bi hada kaasoo alhajri yani markaa dheeraanshaha ah xusulu macruufin yani wanaag inuu xasilo aw indifaacu munkarin ama munkar iyo xumaani inay waxa weeye markaa baaqato ama daafacanto waxaa looga jeedaa indifaaca waxa weeye inay markaa waxaweye shay munkari inuu baaqdo inuu baaqdo yani waa la daafaco markaasu daafacno yani indifaacu waxa weeye waa mutaawaco waa mutaawaco wey fa hiya mashruucatun waxay tahay mid markaa la sharci gareeyay bay tahay hajrigaas day ka dhalanayso wanaag inuu ka dhalanaayo oo macruufka iyo khayrku faafaayo ama waxa weeye sharcu ku baaqanayo oo haddii aan laga haajiri lahayn sharkaasi aanu baaqan lahayn waxaa la odhanayaa taasi waa mashruuc waa in hajrigaa lala yimaado aan laga tegin wa in kaana yaxsulu biha hadduu sababteeda ku xasilayo bad waa sababiyo min alfasaadi xagga fasaadka iyo xumaanta maa yaziidu wax ka badan cala fasaadi dambi dembigii marka waxa weeye dembiga fasaadkiisi iyo xumaantiisii wax ka fara badani hadduu sababtiisa markaa ku imanayo o ku xasilayo falaysat mashruucatan mid la sharci gareeye ma wallahu aclamu ilaahay baa waxa weeye aqoon badan sheikhu waxaa inoo tilmaamaya raxmat ullahi calayhi sida horeba inoogu soo sheegay marka koowaad hajrigu waa laba nooc waa hajru tarki iyo hajru tacziir hajri ciqaab looga jeedo maxaa lagu ciqaabayaa waxaa lagu dal loogu ciqaabayaa ruuxan xumaanta la yimi ama bidcada la yimi ama fisqiga la yimi ayaa la doonayaa xoogaa shucuurkiisa in la dhigo si waxan uga tanaasulo oo waxaa looga jeedaa zajri isagaa waxa lagaga reebayaa amtaashiisa iyo dadka la midkaana waxa weeye ficilkaas oo kale inay ka reebtoomaan baa looga jeedaa oo markay arkaan ruuxaa sida loo ciqaabee loo dhibay looga haajiray oo dadkii waxa weeye markaa dadka mansilada iyo miisaanka ku lahaa ay dhibeen ama marka waxa weye bii'adu ay u badan tahay dee sunne ay u badan tahay oo ahlu bidacu ay yihiin qaar marka waxa weeye yani marka yar oo iyagu marka waxa awooddoodu liidato xaaladda noocaasa dayq iyo cidhiidhi baa gelaya waynu garan karnaa hajrigaa cuquubada ah iyada inay bidco la iman yani saddexdii saxaabiya macsida la yimi ee kacb ibnu malik iyo waxa weeye hilaal ibnu umaya iyo mararat ibnu rabiic jihaadkii ku tacayune farducaynka ku ahaa bay bigayri cudrin cudurdaar la-aan uga hadheen dabeedna nabigu sala allahu alayh wasalam wuxu yidhaha laga dheeraaday yaa lala hadlay waa la gooyey waa la gooyey ta noocaasi waxa weeye waa ti u yidhaha kacb ibnu malik waqad taay tagayarat liya alardu dhulku waa isu ka ibedelay sidii mid aanan garanao kaba dhulku iilay cidiba waa ila hadiyey nabigaan u imaadaa buri sala allahu alayh wasalam markaasaan salaamaa markaasaan isku qabtaa talow salaanta makaa celiyo bishmihiisa ma dhaqaajiyey mise ma dhaqaajiy markaasaan dabeedna agtiisa ku tukadaa buri agtiisa markaan ku tukado ayuu hoosta iga eegaa waa i eegaa buri markaasaan markaan yani ilqoodhaan ka eegaa buri waa tukanaya anigu xagga hoose ilqoodhaan ka eegaa buri markaan eego waa iga jeestaa marka anigu markaa jeesto salaadayda watana oo aan qaabilo xaggaa u jeestana waa isoo eegaa markaana waa isoo eegaa yani waxa weye cidhiidhi baa marka kontonkaa habeen yani gaadhay yani iyagana jagrin bay u ahayd iyo dembi maydhis muslimiinta kalena digis bay u ahayd sicirkaasoo kale looga digayo marka hajriga noocaasa waxa la yahay hajru cuquuba hajri ciqaab iyo tacziir looga jeedo waxaa ka mida buu shiku yihi hajrigii cumar iyo muslimiintuba ay ka haajireen ay ka dheeraadeen yani sabiq ibnu cisli ay ka dheeraadeen sabiq ibnu cisli waa inagii hore usoo sheegnay wuxua nin reer bani tamiima oo qur-aanka mutashaabihiisa marka wax raacraaco dadka weydiiya aayadda maxaa looga jeeda aayadda aayadda min iska hor imanaysa yani ishkaalkeedana waxa weeye ma ma xaliyo ee wuxuu uga jeedaa yani waxa weeye dadku shubahaad ku kicinaya aanu ka daaweynayno marka cumar bn khaaab raxmat ullahi alayhi waxau hi ninkaa ha laga dheeraado waa kii markii hore garaacay ee ciqaabay mar labaadkiina wuxuu markaa u yihi ha laga dheeraado ayuu yii ayaan lala hadlay dabeed marka ciqaabta noocaas ah ee la ciqaabay wuxuu ahaa hajru cuquuba sanad baa laga dheeraada waana garaacay weliba garaac iyo ka dheeraansho isugu daray marka hajru tacziir ama hajru cuquuba ayaa la yidhahda ahlulbidca hajriga laga haajinayo waa hajru cuquuba marka waxay ku xidhan tahay calaa kulli xaal sida markaa shiiku hore inoogu soo sheegay calaa xasabi almasaalix walmafaasid halkana uu khulaasaan ugu sheegay wayda kaana yaxsulu bi hada alhajri haddii hajriga ay ka dhalanayso xusulu macruufin yani khayr iyo wanaag shareecadu ogoshahay inay xasisho hadday ka dhalanayso aw indifaacu munkarin ama shay munkar inuu baaqdo hadday ka dhalanayso fahiya mashruuca waa mid la sharci gareeyey oo shareecada waa mid ku banaan wain kaana yaxsulu biha min alfasaadi ma yaziidu cala fasaadi dambi falaysat mashruuca daabitku waa kaas horena waa kuso arag naqligii ku saabsanaa aan hadeer aanan tilmaamay in aanan haynin waaniga yihi dib baan ka keeni doonaa insha allah marka kitaabkii aan diray waa la keenay shaikh lislaam ibnu taymiya wuxuu odhanaya istiaacada iyo awoodda daabitkeeda iyado isagoo uu sheegayo بل مما ينبغي أن يعرف أن الاستطاعة الشرعية المشروطة في الأمر والنهي لم يكتفي الشارع فيها بمجرد المكنة ولو مع الضرر بل متى كان العبد قادرا على الفعل مع ضرر يلحقه جعل كالعاجز في مواضع كثيرة من الشريعة كالتطهر بالماء والصيام في المرض والقيام في الصلاة وغير ذلك مجموع الفتاوى مجلد كسيديدات أفر بقولية سقال يصدن آه. waxa uu tilmaamayaa sheiko waxyaalaha habboon in la garto waxaa ka mid a istiaacada shareecada marka le waxaa haddaad mustadiicdo oo kari karayso istiaacadaas sharciga loo nisbeeye loo shardiyo awaamirtiiyo nawaahida ila muxaramaadka qaarkood in laga dheeraado waxaa loo shardiyaa istiaaca waajibaadka qaar in lala yimaado waxaa loo shardiyaa istiaaca ayaa loo shardiyaa de waxa weeye waajib kasta oo sharciga ama takliif kasta oo sharciga istiaaca shardiga u tahay ما من تكليف من التكاليف الشرعية إلا ويشترط لها الاستطاعة على رأي بعض الشباب إن غريب كن غفل يعني yani waxa weeye waajib waajibaadka sharciga ka midi ma jiro ama takliif takaaliifta sharciga ka midi ma jiro hadduu jirana istitaaca waa loo shartiyaa walaw kaana min alarkaan hadduu doono arkaan islaamka ha ka mid ahaado walilaahi cala nnaasi xuju lbayti ha man istataaca ilayhi sabiila waa xajkii waa min alarkaan alkhams arkaanta shantaa buu ka mid yahay haddana maxaa loo shardiya istitaaca loo shardiya soonka arkaanta sharciga arkaanta marka waxa islaamku uu ka mid yahay haddana maxaa la yidhi marka odaygii gaboobay ee islaamkii gabowday aan kari karaynin inay ilaaba ilaa soban waajib bay ku tahay maya shay kaloo bedela ayaa lagu waajibiyey وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين waxa la yidhi soonkii ma ma tahlaysid soomaa ma kari karaysid inaad dib ka awoodana lagaama filayo waxaad samaysaa raashin bis gabow daraaddii mar haddaad u kari kari weyday waxa weeye bedel baa kugu waajibay oo soom kuguma waajibin bedelkaasi waa maxay waa miskiin inaad duuqiso taasaa ku waajib salaaddii maxaa leeyahay salli qaa'iman fain lam tastatic faqaacidan fain lam tastatic facalaa janbin haddaad kari karto taagni ku tuso haddaad kari kari weydo fadhi ku tuso haddaad kari kari weydo jiifka ku tuso wahaakada wahaakada iimaa baa la samaynaya iyadoo la jiifo ayuu markaa waxa weeye de akrinaya hadduu xataa carabka ka akrin kari waayo qalbigu markaa ka dareerinaya sidii mid faatixada akrinaya carabkiibu hadda soo laabi kari waayo oo ka akrin kari waayo qalbiga faatixada ka dareeriyo ya istitaacada ku xidhan laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha nafna ilaahay ku kalifi maayo waxay kari karta mooyaane bacdu nnaas waxay yidhaahdeen jihaadka looma shartiyo istitaaca arrinka noocaas waa baatil ay wax magaratada qaarkood odhanayaan جهادك وحيث كدا ما من واجب من الواجبات الشرعية إلا ويشترط له الاستطاعة واجب واجبات الشرعية كم اللي مجرى هدول كيران استطاع على شرطها أرى العلم مثله قليل بس أنا قضى في الاستطاعة marka sheekhu wuxuu bal mima yanbaghi an yucrafa waxa kamida waxyaalaha haboon in la garto ana alistiطaacata sharciyata istiطaacada sharciga loo nisbeeyey almashruudata ee loo shardiya fi lamri wanahyi awaamirta iyo nawaahida lam yaktafi shaaricu fiiha bimujarad اlmikna inuu ficilkani suuragal yahay keliya kuma kaaftoomin shaaricu saaxibu sharci walow maca darar dhibaata yaday wehelisaa haba ahaatee oo bimacnaa waxa man ra'a minkum munkaran falyugayiru biyadih anigu inaan gacanta ku bedelo wax kastaaba ha ka dhasheena waa kari karaa taasi markaysa waxaa kuma filan sharciguna kuma kaaftoomin bal mata kaana alcabdu qaadiran cala alficli u fiirsada dabalka sheekha qofku markuu addoonku yahay mid kari karaaya ficilka maca dararin yalxaquhu dhibaato haleelaysa la jirkeed oo bimacnaa waxa weeye badan jucila kalcaajizi fii mawaadica kasiira waxaa laga yeelaa mid caajiska la mida mid aan kari karaynin mid la mida ayaa laga yeelaa mawaadic fara badan oo min ashariicati ka tadahuri bilmaai wasiyaabi fi lmarad hadal kale oo ka sii cad oo ka sii waadaxsan waxaan filaya wuxuu ku yidhahdaa sheikhulislaam ibnu taymiya mujaladka shan iyo tobnaad ama mujaladka afariyo tobnaad inuu shan iyo toban ahayd baan filaya ibn abilciz alxanafi waxa uu yidhi فالاستطاعة المشروطة في الشرع أخص من الاستطاعة التي يمتنع الفعل مع عدمها فإن الاستطاعة الشرعية قد تكون مع ما يتصور الفعل مع عدمها وإن لم يعجز عنه فالشرع ييسر على عباده ويريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر وما جعل عليكم في الدين من حرج والمريض قد يستطيع القيام مع زيادة المرض وتأخر برئه فهذا في الشرع غير مستطيع لأجل حصول الضرر عليه وإن كان قد يسمى مستطيعا فالشرع لا ينظر في الاستطاعة الشرعية إلى مجرد إمكان الفعل بل ينظر إلى لوازم ذلك فإن كان الفعل ممكنا مع المقصودة الراجحة لم تكن هذه استطاعة شرعية كالذي يقدر على الحج مع ضرر يلحقه في بدنه أو ماله أو يصلي قائما مع زيادة مرضه أو يصوم الشهرين مع انقطاعه في- عن معيشته ونحو ذلك فإذا كان الشارع قد اعتبر في المكنة مع عدم في المكنة عدم المفسدة الراجحة فكيف يكلف مع العجز هذا الكا ابن أبي العز الحنفي وحاو كورنيا كتاب كيسا شرح العقيدة الطحاوية أي كورنيا آه أدغو طبعا هي طبعات وكل وكل دويهين waxay kaga yaalaa afar boqol iyo shan iyo soddon ilaa afar boqol iyo lix iyo soddon waxaa markaa yani aad ku garan kartaa aanad waayeynin mas'alat listiaaca markuu ka hadlaayo sharaxeedu ku keenaya walistiaacatu alati yajibu biha alficlu istiaacada markuu kala farqinaya labada nooc ay culamadu markaa ufasliyaan halkaas ayuu ku keenaya marka khulaasat lqawl yani siday marka ahlucilmigu marka ay sheegaan yani istiaacadu yani daabidkeedu waa saas yidhawi marka qofkii hajrigii markuu la yimaado haddii mafsado ka badani ka dhalanayso mafsado ka badani hadday ka dhalanayso xaaladda noocaasa oo waxa weeye ciqaabi ka iman mayso ahlubidic iyagii baa fara badan ba oo dadka agtooda ku sharaf badan haddii waxa weeye aad ka dheeraato adeado waa ka haajiraya ama salaamta kama qaadaya ama ha laga dheeraado waxaa laga yaabaa waxba yeeli mayso iyagii adigun baa laga yaabaa inay dhibaatada kuu keento xaaladda noocaasa waasuwa imaam axmed ibnu xambal yidhi ahlu khuraasana laa yaqwawna biha horaynu usoo maray imaam axmed ibnu xambal wuxuu ka soo naqliyay shekh lislaam ibnu taymiya markii la yidhi waxa wey qolada jahmiyada la yidhaahdo dheere- dheeraanshaha laga dheeraanayo jahmiyaduna waxa wey qolyo bidcadooda aad iyo aad u daran yihiin bal ee bacdu salaf way gaalaysiiyeen oo waxay dhahan jahmiyadu waa kufaar haddaba kuwa caynkaasu wuxuu tilmaamayaa imaam axmed ibnu xambal ahlu khuraasaan laa yaqwawna biha reer khuraasaan ma awoodi karayaan waayo dee waxa weeye markaa jahmiyadii iyadaa meesha qabsatay oo ku fara badanoo yani marka waxa weeye kasrada iyo badnaanshaha iyo yani markaa dadka qadarinta agtooda iyo iyagaaba u badan marka ma kari karaan waatuu markaa tilmaamayo sheikhu haddaanu qofku kari karaynin waa ka dhacaysaa oo waxay noqonaysaa midaan waxa weeye ayna waajib ku ahayn hajriga ciqaab tahay laakiin waxaa soo haraya kii wiqaa'iga ahaa oo qofkii waxa weeye aan yani sunnadii aan si fiican u aqoon oo yani cilmigiisa markaysaa markaa uu yar yahay waa inuu ka fogaadaa shubuhaadkooda marka waa inuu dhagaha ka ilaashada ay ka fogaadaa waayo rubama intuu dhegaysto shubuhaadkooda dee inay waxa weeye marka tacsiiriyaan oo saamaysa baa laga yaabaa marka waxa weye hajrigaa kale ee uu ka dheeraanaya waxay noqonaysaa wiqaa'i laakiin taasi waxay markaa u taallaa waa ciddii marka waxaweye shubhaadkii aan iska daafici karan laakiin waxa weye ciddii marka waxa weye la doonayo shubhaadkooda inay radiyaan yani sunnadiina si fiican u taqaana waxa weeye shubha kastay yidhaahdaan marka inuu markaa yani ogaado oo uu dabeedna ka jawaabo ayaa loo baahan yahay ayaa loo baahan yahay marka dadku waxa weye taas isku mid kama aha ama isku daraja waaxida kama joogaan isku daraja waaxida kama joogaan laakiin waxaa la odhanaya waxa weye taalibkii markaysa waxa markaa cilmigiisu markaa yaraa ee liitay waxa weye ahlubidca ka fogow yani ma aha markaysa waxa markaa inaad ku ciqaabayso laakiin waxa weeye waa inaad dhegahaaga ka ilaashanayso shubuhaadkoodu si aynay kuu saamaynin si aynay kuu saamaynin waar inaan soo jiidaan doonaya waar waxbaha soo jiidine waxa weye adiga yaanu kugu darsane iska darsugu adigu ma soo jiidi karayso nin shubuhaadkooda xallin karaya ma tiide ama uga jawaabi karaye iskaga fogo waa markaa kaa la odhanaya calaa kulli xaal mas'aladaa shekhulislaam ibnu taymiya si fiican buu soo tafsiiriya wuxu uhi wasu'ila waxaa la weydiiyey can shaarib alkhamri hal yusallamu calayh ibnu taymiya waxaa la weydiiyey shaarib alkhamriga ka khamriga cabba hal yusallamu calayhi ma la salaamaya wahal idaa sullima wahal idaa sallama dheh wahal idaa sallama ma yahay haddii uu marka waxa weeye isagu wax salaamo rudda calayhi mid lagu radinayo salaamta looga jawaabayo wacalaykum asalaam la odhanayo ma yahay wahal tushayacu janaazatu janaasadiisa ama maydkiisa ma la gelbinayayo ma la raacaya khamri cab wahal yakfuru ma gaaloobaya idaa shaka fii taxriimiha hadduu ka shakiyo khamrigu inuu xaaraan yahay hadduu ka shakiyo shakigaa ma ku gaaloobaya shaaribulkhamrigu bimacnaa waxa weeye waxay ahayd inuu ictiqaadiyo khamrigu inuu xaaraan yahay marka khamrigii ma odhan waa xalaal laakiin waa ka shakiye oo shaki baa ku dhacay ma xalaal baa ma xaaraan baa ma ku gaaloobaya fa ajaaba shekhulislaam ibnu taymiya wuxuu ku jawaabay alxamdu lilah ilaahay baa waxa weeye mahadleh ama jinsiga mahadleya ilaahay baa la gaara man facala shaya min almunkaraati kalfawaaxishi walkhamri walcudwaan wagayri dalika fainahu yajibu alinkaaru calayhi bixasabi alqudra ku kastoo marka waxa weeye sameeya wax marka xumaanaha ka mida kalfawaaxishi walkhamri sida waxa weye dembiyada aadka u foolxun ee zinada iyo liwaadka iyo kuwa lamidka iyo walkhamri khamriga iyo walcudwaani xadgudubka wagayri dalika iyo ashyaada lamidka ee aan kuwaas ahayn فإنه يجب الإنكار عليه بحسب القدرة waxaa markaa waajiba in lagu inkiro yani markaa kolba siduu u kari karaayo u awoodi karaayo كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان سيد النبي ويلي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا كوكاستو مركا إليك إلي كملة وأركب منكر حمان فليغيره هبدله بيده قعنتي تاكو بدله هكو دوريو فإن لم يستطع حد كري كري وايا إن قعنتي تاكو دوريو وكو بدله فبلسانه عرف كي تاكو بدله فإن لم يستطع حد كري كري وايا إن عرف كي تاكو بدله فبقلبه قلبه تاكو بدله وذلك كاس وقلبك إنه كبدل أهنا أضعف الإيمان إيمانك يعني مراتبت إيمانك وكحق ضعفك يساك درة لو حتى بمعنى أقول دو هذا هو ضعيف لقمت الماوية هناك فرق بين ضعيف وأضعف هل كان كبرى السلام فالحدود آيات إلا إلى هذا وحوي وأضعف الإيمان وبمعنى لبدا درجوه رأى إيمان كيس حق ضعفك أقدر وياهي oo markaa ka xiga laakiin kama dhalanaysa imaankiisu inuu daciif yahay misaal yani marka talabat lcilmiga ay fahmayaan haddaan ku misaaliyo waa sida markaa qawlu tirmidi abi ciisa uu yidhaahdo wa huwa asaxu shayin fi lbaab xadiiskan dacfi baa ku jira yani laakiin wuxuu yahay asaxu shayin fi lbaabi sixanimo uma sugin waxa baabkaa ku soo arooray waa ka xagga sixada ugu xige ugu dhow laakiin laftiisuna waa daciif asaxiya loo sugaye sixa looma sugin misaalka waxa fahmi kara darabat alcilmiya misaal aakhar oo ay dadku wada fahmayaan haddaan tilmaamo masalan laba oday oo gaboobay ayaa mid waxa uu jiraa dhowr iyo siddeetan midna wuxuu jiraa dhowr iyo toddobaatan markaasaa lagu weydiiyo la yidhi hebel iyo hebel iyo maa yar markaasaas war maxaa isku soo ceshay fulanuna asqaru min fulan hebel hebel waa ka yar yahay yani yaraanshaa loo sugay ma aha hebel waa nin yar markaysagaa lagama tilmaamayo dhalinyaro ah asqariyaa la tilmaamee siqar lama tilmaamin oo wuu yar yahay lama odhane xagga yaraanshuhu uga dhow yaho ka habeen xigaa baa laga tilmaamaya laakiin isagaa yar lagama tilmaamayo labaduba waa dhammaadeen waa laba gaboobay midna dhowr iyo toddobaatan buu jiraa midna dhowr iyo sideetan الرالي ولا شهادة قال النبي صلى الله عليه وسلم وحول أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين عمرية أمتي لو حاول كفر بدل يعني اللي احنا يتضوات انت وقود حيثا غالب كعمر أمتي بيهي بمعنى طبعا كهات سنة لحظة لقد إلى بيلا تضوات بدل كود كل من أيان وأقله ما يجوز ذلك انت انت أكدد في تضوات بأفتا وآد بيوير تيمين صلى الله عليه وسلم تتاول أبو بكر النبي وحكم كل إنسان صدح يلحدا أبو بكر وحكم كل إنسان صدح يلحدا يعني عمر وحكم كل إنسان صدح يلحدا هذا ما رضى مركا هذا ما شاف إنه شيء نوصل مركا وذلك أضعف الإيمان وحلقات المامية يعني وحوية حقا تقدرضا أيو لبدا مركا نوع ضري يعني كهبين شقا أو قسوية هاي لكن هو ضعيف الإيمان لو برشيله وحلقات إنه قوي الإيمان هاي waayo uu kari kari waayo munkarkii inuu gacan ku bedelo inuu kari kari waayaana wax qudradiisa ku jira maaha maxaad u kari kari weyday miyuu unoqonayaa daciifu iimaan jawaabtu waa maya marka adcafu iimaan bimacnaa aqrab ila dacfi labada noocee kale xagga dacfigu ka habeen xigaa baa laga tilmaamaya si kale culamada qaar waa u sheegeen oo waxay yidhaahdeen masalan waxaa laga tilmaamayaa yacni maraatibta iimaanka ee inkaaru lmunkar ku saabsan darajo iimaan lagu inkiro oo qalbiga in laga ha laga laga karaahiyeyso ka yani ka hooseeyaa ma jiro laakiin lagama tilmaamayo iimaan ma laha hadduu markaa darajadaa laga waayo saas sidaada aawadeed waxaa markaa bacdu shabaab oo aan ictiqaadka si fiican u baran ishkaal ku keenay xadiiska odhanaaya walaysa wara'a dalika xabatu khardal min iimaan يعني وحوية هدون قلبي ككرة هي يسوايو قرآن شوح لم ميزان إيماني قلب ما يد قرآن ما حد الوحوية وإني يعضي يرير هذه وأنا ما قال لك وحي إذا ولا تدو سجل حولي وقال جيت قلبك يا خبحة سجل حولي بيلا إني يسأل في يرير مركا الدوائن كي يقوليها أعشاب كل وحوي كنت الضلاع والدواء الله استعمال مركا وليس وراء ذلك حبة خردل من الإيمان qalbiga inuu ka karaahiyeysan waayo kama dambayso ha xabad oo markaas sagara xuuray wax la eg oo la miisaana oo iimaani qalbigiisa kuma jiro loogama jeedo hadduu markaa waxa qalbiga ka karaahaysan waayo waa gaal siday ulaatu tadkiir horadaynu sheegaynay shabaabkoodu qaar ka mida ay qabaan oo tadkiirka ku sarax tagay iyo gaalaysinta amaba ismoodsiiyeen oo ay yidhaahdeen waxa weeye hadduu qalbiga ka karaahaysan waayo dee wuxuu noqonayaa gaal taasi waa baatil ahlu sunna wajamacana ba qaban waa ictiqaad alkhawaarij waa ictiqaadka khawaarijta wey ee maxaa looga jeedaa de hadduu qalbiga ka karaahaysan waayo kii munkarka sameeyey yuu ka habeenlaysaa kan munkarka sameeye macsida sameeyey hal kariha min alqalbi jawaabtu waa maya qalbiga kama karaahayaysano munkarka iyo xumaanti waa layimi marka waxa weeye ku kastoo macsi sameeyey ma in la gaalaysiya kan oranaysaa hadda waxa weeye qaacidadana haddii ugu socdo waxaa ka daranaysa ku kastoo xumaan sameeyey in la gaalaysiyo ahlu sunna waljamacana kama qabaan khawaarij baa qabtaa khawaarij ayaa qabata marka maxaa looga jeedaa martaba marka waxa weeye munkar lagu bedelo oo iimaan ahi markaa kama dambayso laakiin iimaan kale ma laha loogama jeedo hadduu waxa weeye markaa darajadaadaasoo qalbiga ka karaayaysan waayo waxau yahay yani wuxuu noqonayaa fasiq oo iimaankii kamilkaa waa ka baxay baa looga jeeda macnaha laga tilmaamay waa taas bimacnaa darajaadka inkaaru munkarku waa saddex ima bilyad in gacan lagu bedelo in habka laga bedelo in qalbiga laga karaahiyaysan hadduu qalbiga ka karaahiyaysan waayo yani wuxuu ku dhacay macsiyo oo wuxuu noqonayaa caas wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaغfirka